بسم الله الرحمن الرحيم شروط وجوب زكاة أموال التجارة حولها التجارة زكاة واجبتان كشروط الله شرطيه أيها الله كعبد يا شيخ شروط وجوب زكاة أموال التجارة تجارة إيا بدأ قنعسيه xoolihiisa dekadooda shuruudda loo shardiyaa wahiya iyadu amwaalu tijaarahaasina taqliibulmaali ama tijaaradu taqliibulmaali maalka oo loo rogo ayaa la dhaha liqaradi ribxi faa'iide ujeeddadeede sabcatu shuruuddaasi waa toddoba kownuhaa curuudan horta waa inay badeecad tahay wa niyatu tijaara tijaaro iyo ganacsina waa inuu niyeeyaa wa kownu niya niyaduna waa inay ahaataa maqruunatan mid la xidhiidhsan bitamalluki milkintaa mid la xidhiidhsan waa inay tahi oo lala xidhiidhiyey aw fii majlisi alcaqd ama caqdiga iyo heshiisku goobta uu ka dhacay waa inay dhacdaa wa kownu tamalluki milkintuna waa inay tahay bimucaawada waa inay ku soo gashay mucaawadiya wax kala beddelasho wa an laa tanida waa inaanay lacagoobin binaqdihaa lacagteeda alladii kaasoo tuqawamu bihi lagu qiimayn aakhiraalxawli sanadka aakhirkiisa naaqisatan iyadoo ka dhiman can inisaabi nisaabki iyo qadarkii sekada wa an laa tuqsada lilqunya waa inaan haysasho iyo kaydaysi looga qasdiyin wa mudiyu alxawli sannad waa inuu tagaa min waqti almilk wakhtigaa milkinta laga bilaabo waa inuu xawl iyo sannad u soo wareegaa waxau leeyahay sheekha xoolahan tijaarada marka ay sekadu ka waajibayso waxaa loo shardiyaa toddoba shardi ayaa loo shardiyaa tijaaro haddii la yidhaha maxay tahayna waxa weeye maalka oo la rogo oo wixii u ahaa laga rogo oo wax kale loo rogo ujeeddada loo rogayaana iyadoo tahay liqaradi ribx in faa'iido laga helo macnaha shaygan ad aad iibinaysaa waxaad ku iibinaysaa wax kale iyadoo ujeeddo ay tahayna intii adiga kugu joogay in ka badan aad ku iibisid oo ribx iyo faa'iidana ha kaa soo gasho oo bimacnaa shaygii boqolla kugu joogay boqol iyo labaatan ama boqol iyo konton si si markaa ribix iyo faa'iide aad kontonka ama labaatankaas aad u qaadato iyo taqliibu almaali liqaradi ribx waa maalka oo la rogo oo loo rogo qaradka iyo ujeeddada ribix iyo faa'iide ah haddaba wuxuu leeyahay waxaa loo shardiyaa toddoba shardi shardiga u horreeya kownuhaa curuudan waa inay tahay alaab iyo badeeco oo waa in waxani uu yahay badeeco macnaha iyagu lacagta shaaficiye ma ka dhigaan iyaga ama sekada ugama waajibiyaan tijaara ahaan ee cayn ahaanteeday uga waajibtaa xataa hadduu sarifleyo waxaanuu ka shaqaynayaa sarif inuu yahay lacagnimay uga waajibaysaa ee ka tijaar ahaan uga waajibi mayso mar haddii aan badeecad tijaaradana waxay u yaqaanaanu wixii badeecad ahee laysku iibinayo wixii lacagee laysku iibinayo sarif iyo caynkaasana ayagana xaggaa lacag ahaanta iyo cayn ahaantooday uga waajibaysaa marka curuudu tijaara marka ay sekadu ka waajibaysa waa inay curuud iyo badeeco iyo alaab tahay waxa kale oo shardiya niyatu tijaara qofku inuu niyeeyo inuu ku tijaareeyo inuu ku ganacsanayana waa inuu niyeeyaa oo shardiga hore wuxu uhi tijaaro waa inay bicaradin tahayoo dee alaab alaab lagu iibinayo waa inay tahay shardiga labaadna waxa weeye buu leeyahay waa inuu tijaaro u niyeeyaa oo niyatu tijaara baa laga maarmaan ah shardiga saddexaadna wuxuu yahay waa in niyadu tijaaradu noqotaa mid lala xidhiidiyey milkinta shaygan marka aad milkide u ku soo galo waa inaad niyeysaa inaad ku tijaaraynayso hadduu shaygii ku soo galo aanad uga jee uga qastiin oonad uga niyenin tijaar ahaan curudu tijaara noqon maayo waa inuu alaab yahay waa inaad tijaaro aada niyeysaa niyadaa tijaaraduna waa inay maqruuna bitaballug milkinta shayga aada milkiday waa inay la xidhiidhaan aw fii majlis alcaqdi ama majliskaa iyo fadhiga caqdigan iyo shaygan ku soo galay adiga soo gelidda majliska caqdiga uu kugu soo galay majliskaa uu kugu soo galay waa inaad ku niyeysaan inay tijaaro noqonayso wa kownu tamalluki bimucaawada waa in milkintanna ay mucaawado kugu soo gashaa marka isla markaaba ay noqonaysa isu rogayso curudu tijaara waa inay mucaawado kugu soo gashaa mucaawadada waxaa looga jeedaa waa in waxisdhaafsi ay kugu soo gashaa oo masalan dee ama waxaad soo iibsatay waa inuu yahay ama masalan dee khuluci oo kale waxisdhaafsiya mucaawado weeye haddiise bikayri mucaawada ay noqoto bedel aanay hayse waxaad dhaxala ku heshay waxaad hibada ku heshay oo kale waxaad amaahatay oo kale zakaa man ma noqonayo tijaaro walow aad niyeysid ba waxay leeyahy ilaa aad ficil raaciso ilaa aad iibiso ood wixii dee ficilkiina aada la timaaddo tijaaro noqon mayo oo xoolihii hantidii kugu soo gashay dhaxal oo kale tijaaraba haddaad niyeyso ood meel iska dhigto oonad ficil ula imanin tijaaro noqon mayso laakiin marka aad rogtay aad ficilkii baashirteed la timaadada tijaaro noqonaysaa laakiin wixii mucaawado kugu soo galay wixii aad soo iibsatay eed lacag ka bixisay masalan eed niyeysayna markaa inaad tijaaro ka dhigto tijaaradiibuu noqonaya walow mar labaad yaanad siibaybi noo siiba roginbe waxaa kale uu leeyahay wa kunu tamalluki bimucaawada waa caynkaa wa anlaa tanida binaqdiha aladii tuqawamu bi aakhira alxawli naaqisatan can inisaab horta waxaa la yidhaahdaa asalkeeda bayca mushtarka lacag baa u asalaa lacagtaa u asalkaa ee asalkeeda uu ka soo jeedo ayaa ha dhowto marka aad qiimaynaysa soo saaraysa qiimaheedana loo celiyaa hadday lacagtaas ku bilowday bir tahay masalan ka soo qad hadday riyaal tahay hadday soomaali tahay hadday dollar tahay lacagtaa asalkeedu marka hore ka soo jeedaa ha dhowtana lagu qiimeeyaa macnaha haddaba shardigani waxa weeye waa inaanay ku lacagoobin lacagtii aakhiralxawlka lagu qiimaynaye iyadoo ka nuqsaansan nisaabkii macnaha waxay leeyihiin masalan haddii uu badeecadii masalan dahab buu kusoo ibiye ka soo qaad cishriina midqaalantii ama cishruuna dinaarantii ayuu badeecaddan ka dhigay ayuu bayca mushtarka ka dhigay lix bilood marka uu wado haddii uu wada lacageeyo oo dabeetana ay soo baxdo toddobiyo toban dinaar ama toddobiyo toban midqaal ogobay wuxuu ku lacageeyey lacagtii ha dhowta lagu qiimayn lahaa ayuu ku lacageeyuu ka dhigay nisaabkiina way ka nuqsaansanto waa tan waa toddobiyo toban marka waxa ay leeyihiin nisaabkii markaa wuu go'ayaa xawlkii baa go'aya idan xilligaasuba haddana xawlkii ka bilaabmaya mar haddii lacagtii asalkeeda ayd loo celiyo oo lagu lacageeyey oo nisaabkiina ay ka yaraatay xawlkii halkaas ugu go-ay xawl kale halaa ka bilaabmaya laakiin sida doctor mustafa dibal boqaaba uu tilmaamayo cumdaha sharaxiisa ama tacriiqaadka uu ku leeyahay waa shardi aad u adag buu leeyahay wakhtigan xaadirka oo aan la fulin karaynin haddii kale yani waxay noqonaysaa in sekadiiba sidaa lagaga ordo amaba dee mararkii qaarkood ile mar baa wixiiba lawada lacagaynaya laga yaaba nisaabkii markaa inay hoos marto waa shardi aan maanta wakhtiga aan la socon karaynin waxaa kale waa an laa tuqsada lilqunya waa inaan looga qasiinin kaydaysiyo iska isticmaal masalan shaygii bayca mushtarka ahaa hadday masalan dhul baad ka bayca mushtaraysa gaari baad ka gawaanida ka bayca mushtaraysa mid ka mida haddii aad qunya iyo iska hays iyo isticmaal aad ka dhigto isagana sakadiisi waa goday wa mudiyu lxawl min waqti lmilk waktigaa aad milkiday ee aad shaygaa bilowday waa inuu sanad u soo wareegaa shaaficiyana waxay yidhahdaan waxa la eegaa un xagga nisaabka sanadka akhirkiisunbaa la eegaa culamada qaar yidhi labada daraf baa laga ega nisaabko marka horan waa inay nisaab ahaataa marka dambena waa inay nisaab ahaataa iyo qaar yidhi jamiica alxawl min albidaaya ila nihaaya waa in nisaabku isku jooga oo haddii uu nisaabkii ka nuqsaamo waqti wakhtiyaasha ka mid a sanadkii waa go-ayna waa jireen laakiin shaaficiye waxay leeyihin bilowga hore haba ka yaraado dhexda haba ka yaryaraado laakiin waa inuu aakhirka markan la qiimaynayo ee labiyo tobanka bilood soo wareegaan waa inay nisaabkii ahaataa shuruudu wujuubi zakaati amwaali tijaara xoolaha tijaarada sakadeeda waajibitaankeeda shuruuddeedu waxa weeye wahiya iyadu tijaarana taqliibu lmaali maalka oo la rogaa la yidhaha liqaradi ribxi faa'iide ujeeddadeed loo rogroge sabcatu waa toddoba kownuhaa curuudan waa inay badeeciya alaab tahay oo waxaan idhi lacagta ayada sarifkiiyo lacagaa la isku iibinayo ayagu cayn ahaanta lacagta uga waajibinay tijaara ahaan ugama waajibiyaan wa niyatu tijaara tijaarana waa inuu niyeeyaa wa kownu niya niyadaasina waata maqruuna mid lala xidhiidiyay bitadalluki milkinta oo fii majlisilcaqdi ama majliska caqdi uu ku dhacay waa in niyadu ay ku timaaddaa wa kownu tamalluki bimucaawada tamallugan iyo milkintana waa in mucaawadiya wax kala bedelasho waynu ku yimaaddaa wa an laa tanida waa inaanay ku lacagoobin binaqdihaa lacagteeda alladii kaasoo tuqawamu bihi lagu qiimaynayey aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa lacagtii lagu qiimaynaya waa inaanay ku lacagoobin naaqisatan iyadoo ka yar cani nisaabi nisaabka iyadoo ka yar wa an laa tuqsada alqunya waa inaan kaydaysi iyo isticmaalna looga qastiin wa mudiyu lxawli sanadkiina waa inuu tagaa min waqti lmilki wakhtigaa milkinta laga soo bilaabo shuruudu wujuubi zakaati rikaazi waxaa rikaaskaa ee la aasay shuruudda ay kaga waajibaysay sekadu rikaas iyo macdan baa kala jiro inoo soo socdaa waxa u farqiya baa la yidhaahdaa rikaasku waa wax isaga la geliyey oo ama dahab ama fido la aasay oo dadadkii hore ay geliyeen oo dabeetana la helayo macdintuna waa shay aad u hooseeya oo isagu camal fara badan iyo hawl fara badan iyo safayn iyo karaahadi fara badan u baahan oo khilqigahoo ilaahay uu ku abuuray kaana macdin baa la yidhahdaa kan la geliye bini aadmigu ku aasay rikaas baa la yidhahdaa markaa wuxuu leeyahay shuruuda wujuubi zakaati rikaazi ay ilmadfuuni fi lardi wixii dhulka lagu aasay sakadiisa waajibitaankeeda shuruuddeeda arbacatu waa afar kownuhu dahaban ow fida waa inuu dahab yahay ama fido wa kownuhu nisaaban waa inuu nisaabkii yahay wa kownuhu min dafini aljaahiliya jaahiliyadii waxay ahaaseen waa inuu yahay wa kownu waajidihi kan helay waa inuu yahay wa kownu wujuudihi helitaankiisuna waa inuu yahay fii mawaatin meelaan cidi lahayn oo milkin axyaahu ama milki uu nooleeye waajiduhu ka helay meel uu nooleeye waa inay tahay waxa uu leeyahay sheekha shuruudda uu rikaaski kaga waajibaya shaygaa la aasay dhulka horta mid weeyaane waa inuu dahab iyo fido miduu yahay oo waxyaalihii kale jawaahirtii kale iyo waxyaalihii kale la helay ayagu malaha bay leeyihiin seko wixii dee saaqa inuu ka bixiyo qofku mooyaane waa inuu nisaab iyo qadarkiisa ka goyskana waa inuu yahay oo hadduu dahab yahayna dee cishruuna misqaalan gaadhaa hadduu fido yahayna miatay dirhami waa inuu gaadhaa wa kownuhu min dafini aljaahiliya jaahiliyaddii iyo wakhtigii qabla alislaamkii waxyaalihii la aasay waa inuu yahay oo boqor jaahiliya dee shaambadiisi ku taalla ama raad raadadkii jaahiliga ka mida ayaa lagu arkayaa waa mid waa shardi haddiise aanu dafinuuljaahiliya isaga dadka islaamkii waxay aaseenuu yahay milkii qof la garanayana laga helo qofkiina uu sheegtay isaga ayaa leh hadduu isagu sheegin waynay ciddii ugu horraysay baa leh haddaan saaxiibkiisii la garanna oo ciddii lahayd la garan waayana maal baadiyahoo lumay weeyaano yacnii khasnaddaa dawladda ayuunbaa lagu shubaya ama imaamka muslimiinta ayuunbaa loo dhiibayo masaalixda muslimiinta ayuu yidhi shardiga labaadna waa in meesha laga helay ay tahay mawaad meelaan cidin ahayn waa inay tahay oo mawaadah oo milkin axyaa waajiduhu ama milki iyo meel mawaad ahayd marka hore laakiin qofkani nooleeyey oo isagu uu tacabgeliyo wax ka qabsaday waa inay noqotaa shuruudu wujuubi zakaati rikaazi rikaaski waajibitaankiisa shardiyaalkiisa ay ilmadfuuni kii la aasay fi lardi dhulka arbacatu wa afar kownuhu dahaban aw fida waa inuu yahay wa kownuhu nisaaba waa inuu qadarkiisa iyo goyskaa yahay wa kownuhu min dafiiri aljaahiliya jaahiliga waxay aaseen waa inuu yahay wa kownu wujuudi helitaankiisuna fii mawaatin meel dhimatay waa inay tahay oo milkin axyaa waajiduhu ama milkii uu nooleeyey kan helay shuruudu wujuubi zakaati lmacdini macdanta sekadeeda waajibitaankeeda shuruuddeeduna shuruudu wujuubi zakaati lmacdini wa huwa macdinkuna maa yustakhraju waxa laga soo saaro laydhaha min makaanin meel khalaqahu llahu tacaala fiihi ilaahay ku abuuray isnaani shuruuddu waa laba kownuhu dahaban aw fida waa inuu dahabi ama fida yahay wa kownuhu nisaaban waa inuu nisaab yahay isaga macdinka macdanka godkana waa la yidhah waxaa la soo saaray macdinka waa la yidhahdaa waa waxaa laga soo saaray meel ilaahay uu ku abuuraye isaga waa laba shardi uun waa inuu dahaba ma fido yahay oo waxyaalihii kale kama waajibayso waana inuu nisaab yahay hadduu nisaabkii ka yaraado cishruuna midqaalantii ama miatay dirhamintii hadduu ka yaraadana waxba ka waajibi maaya shuruudu wujuubi zakaati lmacdini wahuwa maa yustakraju waxaa laga soo saari baa laydhaha min makaanin meel khalaqahu llahu tacaala fiihi ilaahi uu ka abuuray isnaani waa laba kownuhu dahaban aw fida waa inuu yahay wa kownuhu nisaabanna waa inuu yahay maqaadiiru zakawaati alamwaal haddaba qadarada sakooyinka xoolaha iminka wuxuu inoo soo sheegay xoolihii sekadu ay ka waajibaysay iyo mid walba shuruudday kaga waajibaysay halkanna waa mid walba qadarkii ka baxayey haddaba wuxu uhi miqdaaru zakaati alibil geela sekadiisa qadarkeedu waxa weeye miqdaarka sekada geedu shaatu neefaniyo weeye fii khamsin minhaa shantii neefee geela ahaa wahiya awalu nisaabihaa waana qadarka sekagoyska halka ugu horraysa wa shaataani laba neef aliha fii cashirin tobankii laga bixin wa alaadu shiyaahin baa fii khamsata cashara shan iyo tobankii laga bixin wa arbacu shiyaahin afar neef baa fii cishrin aan laga bixin wa binta makhaadin qaalin laba jibsatay baa fii khamsin wacishriina laga bixin shan iyo labaatankii wa bintu labuunin qaalin saddex jibsatay baa laga bixin fii sittin wa alaaiina lix iyo soddonkii wa ciqatun qaalin afar jibsatay baa laga bixin fii sittin wa arbaciina lix iyo afartankii wa jalaacatun qaalin shan jibsatay baa laga bixin fii xilaa wa sittiina koob iyo lixdankii wa bintaa labuunin laba qaalmood oo saddex jibsaday ayaa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatankii laga bixin waxiqataani laba qaalmood afar jirsadayba fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashankii laga bixin wa alaau banaati labuunin saddex qaalmoodoo saddex jirsaday ayaa laga bixin fii miatin waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankii uma intaa kadib bintu labuunin baa fii kulli arbaciina afartankii kasta laga bixin wa xiqatun baa fii kulli khamsiina kontonkiina xiqaa laga bixin waxau leeyahay sheekhu miqdaarka sakada geela kow waa neef adhi ah oo lah wan ama laxa sanad jiray ama ri ama orgi laba jir ah ayaa shan neef oo geel ah marka uu geeliisii gaadho ayaa laga bixin geelaasoo mid la calfiyana aan ahayn sidayn hore u soo marray mid caamilahoo shaqaysana aan ahayn haddii ay tahay kuwii caamilada ay shaqaynayay awrtii la ranayey iyo kuwii qodayey beeraha seke ma laha ee waa inay shan aan caamilo ahayn fii kalayn mawaaxin daaqdana ay tahay waana nisaabka geelu halkuu ka bilaabmo afar iyo wixii kasii yar seke ma laha toban marka ay halaad gaadhana laba neefoo adhi ah ayaa laga bixinayaa saddex neefoo adhi ah ayaa laga bixin shan iyo toban markay gaadho afar neefoo adhi ah ayaa laga bixin labaatan markay gaadho binta makhaad baa laga bixinayaa qaalin laba jirsatay fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan marka uu gaadho ayuu adhigii ka tegayaa geel buu u gudbayaa sekadii binta makhaadnana waxaa la yidhaahdaa waa qaalin sannadow dhammaaday kii labaadna gudagashay makhaadna waxaa loo yidhi dee hooyadeed baa hadda kuwa riman makhaadku kuwa uurka lehee riman ayay ka mid noqonaysaa oo sanadkan ay hooyadeed rimaysaa binti labuun baa laga bixinayaa lix iyo soddon markuu gaadhana qaalin saddex jirsatay oy labana u dhammaadeen kii saddexaadna guda gashay oo hooyadeed inay dhasho caana yeelato sanadkan markaa sanadkanay hooyadeed dhalaysaa markaa da'dii ku xigtay ee sanadkanay dhalaysaa bintu labuun baa la yidhahdaa lix iyo soddon markuu gaadhaan laga bixinaya lix iyo afartan markuu gaadhana xiqa ayaa laga bixinayaa qaalin saddexna u dhammaatay afar jirsatayna yacni xiqana waxa yani abaahootay sanadkan jadaca waxa weeye waa qaalin shan jir ah oy afarna u dhammaadeen kii shanaadna gudagasho xilligaasay ku ilka dhacsaamaale macnaha ajdacad muqadama asnaania ilkaha hore daadisay waa koob iyo lixdankii halkaa marka ay dhaafto qaalmaha aan sheegnay unbaa labalaabmaya lix iyo toddobaatan markuu gaadho laba qaalmood oo saddex jiraa weeye koob iyo sagaashan markuu gaadho laba qaalmood oo afar jiraa weeye boqol koob iyo labaatan markuu gaarana waa saddex qaalmood oo saddex jira ah intaa tiradu marka ay ka korodho waxa weeye un afar daqiiq kastaba qaalin baad ka bixin saddex jira kon daqiiq kastana qaalin shan jira baad ka bixinaysaa waxaa kaloo jiroo geelu leeyahay ama xooluhu ay leeyihiin waxa la yidhaha awqaas imika shan ilaa iyo tobanintii ka gaadhaysa tirada ka hoosaysa shan dun bay raacsantay sagaalkan neef shan dun bay raacsan yihiin masalan shan iyo labaatan iyo lix iyo soddon hadduu shan iyo soddon yahay qaalintii waxaa ka baxaysa oo laba jirkaha oonu markaa lixaad gaadhin masalan lix iyo soddon lix iyo afartan toban ba udhaxeeya tobankaasi tiradii horun bay raacsan yihiin awqaas baa la yidhaha wa iska macfi miqdaaru zakaatiliibili geela sakadiisa qadarkeedu shaatu waa neef odhaya fii khamsi minhaa shantii neefee ka mid ahaa wahiya awalu nisaabiha waa nisaabkeedana ka ugu horreeyo wa shaataani laba neef odhaya weye fii cashirin tobankii wa salaadu shiyaahin saddex neef odhaya weye fii khamsa casharata shan iyo tobankii wa arbacu shiyaahin afar neef odhaya weye fii cishrin iyo labaatankii wa binta wa bintu mukhaadin qaalin laba jira ayaa laga bixin fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatankii wa bintu labuunin baa laga bixin qaalin saddex jirsatay fii sittin wa alaaiina lix iyo soddonkii waciqatun qaalin afar jirsatay baa laga bixin fii sittin wa arbaciina lix iyo afartankii wa jadaacatun qaalin shan jirsatay baa la bixin fii ixdaa wa sittiina koob iyo lixdankii wa bintaa labuunin laba qaalmoodoo saddex jiraa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartankii lix iyo toddobaatankii sittin wa sabciina waxiqataani laba qaalmood afar jiraaba fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashankii waalaau banaati labuunin saddex qaalmoodoo saddex jiraa fii miatin waxdaa wacishriina boqol iyo koob iyo labaatankii uma bintu labuunin baa fii kulli arbaciina laga bixin waxiqatu fii kulli hamsiina kondogi kastana xiqa ayaa la bixinaya miqdaaru zakaati albaqar looda zakadeeda qadarkeeduna waa tabiicun qaalin ow tabiicatun ama qaalin fii alaaiina minhaa soddonkii looda ahaa wahiya awalu nisaabiha nisaabkeeduna halka ugu horraysa weeye wa musinnatun qaalin weeye ilka sinday oo ilkihii marka ay u buuxsameen fii arbaciina afartankii wa tabiicaani laba qaalin ayaa fii sitiina lixdankii laga bixin uma tabiicun qaalin baa fii kulli alaaiina soddonkii baa laga bixin wa musinna qaalin ayaa laga bixin saddex jirsatay fii kulli arbaciina afartankii la arkaba ayada loodii nisaabkeeda halka ugu horraysa iyo halka ugu horraysay seke u gaadha waa soddon soddon wixii ka yar seke laguma lahaa soddonkaana waxaa shardiya inaanay mid lacalfiyana ahayn inaanay mid caamila oo shaqayso ama beer ka shaqaysana aanay ahayn markaa soddon hadday gaadho waxaa laga bixin tabiic dibi ayaa laga bixin isagaa laba jirta oo sanadna u dhammaaday kii labaadna guda galay ama tabiica qaalin baa laga bixin sanadna jirtay kii labaadna dhammaysatay tabiiciyatbacuma hooyadiibu dabagalay u raacaa baa loo yidhi afartan markuu gaadhana qaalin ayaa laga bixinayaa saddex jirsatay oo ilka sintay lixdan hadduu gaadho waxaa laga bixinayaa laba qaalin ama qaalmood oo laba jirsaday intaa hadduu ka sii batana soddonkii kastana qaalin baa la bixin afartankii kastana qaalin saddex jirsatay ayuunbaa la bixinayaa wa miqdaaru zakaati lbaqari looda sakadeeda qadarkeeduna tabiicun waa qaalin ow tabiicatun qaalin fii alaaiina minhaa soddonkii ka mid aha wahiya awalu nisaabiha waa nisaabkeeda halka ugu horraysa wa musinnatun qaalin weeye fii arbaciina afartagii wa tabiicaani fii sittiina lixdankiina waa laba tabiic uma tabiicun baa la bixin qaalin fii kulli alaaiina soddonkii kasta waa musinna fii kulli arbaciin afartagii aa musinna wa miqdaaru zakaati alghanam adhiga sakadiisa qadarkeeduna shaatun waa neef adhi ah fii kulli fii arbaciina minhaa afartankii ka ahaaday wahiya awalu nisaabiha nisaabkeedana afartankaasa ugu horreeya wa shaataani waa laba neef adhiya fii miati waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan wa halaadu shiyaahin saddex neef adhiya fii miatayni wa waaxida laba boqol iyo hal wa arbacu shiyaahin afar neef oo adhiya ayaa fii arbici mia afartii boqol laga bixinayaa uma shaatun neef adhiya fii kulli mia boqolkiiba neef adhiya ayaa laga bixinaya waxau sheekhu leeyahay adhiga nisaabka iyo qadarka ugu horreeya sakagoys ku noqotaa waa afartan afartan wax ka yar sake laguma laha afartankana neefunbaa laga bixinayaa afartankaa nisaabka kale ku soo xigaa waxa weeye waa boqol koob iyo labaatan hadduu boqol iyo labaatan yahay neefkii afartanka laga bixin jirin baa laga bixinaya saasay culimmadu yidhahdaan hadduu neef ku dhasho isagoo boqol iyo labaatan hadduu caawa neef ku dhasho neef labaadba ayaa ka baxaya oo neefka rondi la yidhahdaan haddii uu laba boqol gaadhana saddex neef odryaa laga bixin haddii afar boqol gaadhana afar neef baa laga bixin intaa wixii ka dambeeya adhiga boqolkiiba neefubaa la bixinaya wa miqdaaru zakaati alghanam adhiga sakadiisa qadarkeedu shaatu waa neef adhiya fii kulli fii arbaciina minhaa afartankii ka ahaaday wahiya awalu nisaabiha nisaabkeedana waa halka ugu horraysa wa shaataani laba neef oo adhiyaa la bixin fii miati waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan wa halaadu shiyaahin saddex neef baa la bixin fii miatayni wa waaxida laba boqol iyo hal wa arbacu shiyaahin afar neef baa la bixin fii arbaci mia afartii boqol uma shaatun baa fii kulli miatin la bixin wa miqdaaru zakaati naqdayni labada lacagood miqdaarka sakada rubculcushr waa rubculcushri wmiqdaar zakaati mucaasharaatina alcushru way yunsuqiyad bigayri mauna qarashaan haddii lagu waraabiyey wailaa haddii kaloo qarash lagu waraabiye fa nisfuhu niskii baa la bixin wamiqdaaru zakaati tijaaratina waa rubuuc cushri lqiima qiimaha oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaad oo afar loo sii qaybiyey weeye waxau leeyahay sheekhu labada lacagood miqdaarka ay sigadu kaga baxda waa rubculcushri oo tii cishruuna mihqaalan ahayd markaad u qaybiso labaatankii markaad toban u qaybiso waxay noqonaysaa laba labay noqonaysaa labadiina markaad afar usii qaybisee nisfu dinaar ama nisfu mihqaal bay noqonaysaa waa nisfu mihqaal miataa dirhamintiina haddaad labaata toban u qaybiso labaatan bay noqonaysaa labaatankiina haddaad afar usii qaybiso shan bay noqonaysa waa midna waa khamsa dirahim midna waa nisfu mihqaal haddii aad halkaa martay imika lacagtii markaaad marka u horraysa sayn hore usoo sheegnay aad shan iyo siddeetankii graam aad eegtay intay tahay lacagtiina aad eegto haddaad markaa toban u qaybsood haddana tobankiina afar usii qaybiso iyo haddii aad laba iyo barh ku dhufato ood markaa qabato un masalan waxaan wax lagu xisaabiyo haddaad markaa bersentageki qabatona way kuu soo baxaysaa haddii aad cushriga ka guurtood afartan u qaybisana waa halkeedii iminka rubculcushrigu inaad toban u qaybiso ood haddana tobankii afar usii qaybiso waxaa ka saaran inaad arbiciin u qaybiso waxaa afartan inaad u qaybiso taasina way isla imanaysaa marka afartaa wejiba waa la mari saddexdaa wejiba waa la mari karaa zakaatu almucaasharaat waa waxyaale cushurka laga bixinayo waa ina waa waa rudabkii iyo cinabkii iyo waxyaalihii kaydaysiga geli jiray xubuubka ahaa isaga wuxuu leeyahay haddii qarash la'aan lagu waraabiyeyna oo wax qarashi aanu geedee macnaha qarash waa gelayaaye bimacnaa dee daad iyo lagu waraabiyey biyo lagu soo jebiyey iyo ayada toban meeloodoo meel baa la bixinayaa haddii kaloo qarash lagu waraabiyo masala dee jiin baa waraabiyo ciya biyin biyo ceelkaga soo saara sanimka beeruhu ay u badan yihiin taana nisful cushri kii tobnaynayoo laba laga kala dhigay baa la bixin barhkii zakaatu tijaara miqdaarkeeduna waa rubucu lcushri alqiima dee waa inaad qiimaheedaa marka ay nisaabkii gaadho waladina toban u qaybisaa tobankiina aad haddana afar usii qaybisaa iyo haddaad arbaciin u qaybisana waa la mid haddii aad two bointy five ku dhufatood markaa bersentage qabatana waa la mido way kuu soo baxaysaa ومقدار زكاة النقدين ربع العشر وعشر ربعي ومقدار زكاة المعاشرات وحي ميل طبنات كلا قد بحين جلس كذا ودنا والعشر وطبن ميل ضم ميل إن سقيت بغير ما هنا عديق لشان لقوة رابي ولا عديك لفنسو ومقدار زكاة التجارة ربع عشر القيمة قيمها عشر كيس ربعي وي قيمة أيو إنا يلي haddii ay asalkii wixii lagu soo iibsayeen waxa lagu qiimaynaya ay tahay qiimo lama yidhaahdeen waana masale si aan horeba idinku sheegay tujaartu aad ay ugu qaldameen waayo waxay yidhahdeen nin baa wuxuu uhi malaa muddo soddon ama wax ka badan oo sano ayaan bayca bushar ku soo dhex jiray buuri waxa igu joogto ayuun baan ku qiimayn jiray buuri dee allah kaa dhaafo waan kurtaa shayga waxa uu maalintaa maraya ee wasayladdaa ka marayaa lagu qiimaynaya masalan waxaanay noqonaysaa u saddex weji midkood shaygii boqolka dollar kugu joogo inuu boqolkii un marayo inuu shaygii ka tegayoo konton un maanta marayo inuu boqoliyo konton marayo saddexdaa weji un weeye hadduu halkii lagaa soo siiyo un maraya halkiisaasaad ku qiimayn hadduu qiimo dhacayu konton marayo kontonkaasaad ku qiimayn hadduu boqoliyo konton marayana boqoliyo kontonkaas baad ku qiimaynaysaa ee ma aha un inaad waraaqihii duway alaabta lagaaga soo diray ama jaynayntaada egegato unaad tira intaasaan sakaynaya taa macnaheedu waxa weeye inaad ribixa aanad sakaynayn raasumaalka unaad sakaynayso waana mas'ala macruufa kutubta oo dhan ku wada cad laakiin ganacsiga yani nimaha ganacsatada un la gees mariyey wa miqdaaru zakaati rikaazi alkhumus waa shan meeloodoo meel wa miqdaaru zakaati lmacdinina rubcu lcushur waa in cushurka rubucii weeye wuxuu leeyahay rikaaz iyo macdin labadaa middaba xawl looma shardiyo wax sanad la yidhaha looma shardiyo laakiin nisaab baa loo shardiyaa inay dahab iyo fida yihiin inay nisaabkiina gaadhaan marka waxaa la bixinaya midna shan meeloodoo meel baa rikaaskana la bixinaya macdinkana rubculcushri ayaa la bixinaya qowl khumus baa la bixinaya odhanayaana madhabka waa u jiraan wamiqdaaru zakaati rikaasi alkhumus waa shan meeloodoo meel wamiqdaaru zakaati macdanina rubculcushri wa rubculcushri zakaatu lbadan sakadii jidhka ayaa uu halkanna kaga hadlayaa markii hore uu inoo soo tacriifinaya wuuhi ismun limaa yukhraju can maalin ow badan calaa wajhin makhsuus markaa tii maalka ayuu inoo soo maray haddana tii jidhka ayuu inoo gelayaa zakaatulbadani jidhka sakadiisa wa tusamaa zakaatu lfitrina waa la yidhahdee waa saacun waa saac min qaalibi quuti اlbalad beledka quudkiisa kuugu qaalibsanaa yajibu cala almuslimi ayuu ku waajibay almudriki ee soo gaadhay juzan qayb min ramadaana ka mida wa juzan min shawaala iyo qayb shawaal ka mida alwaajidi ee helaya maa yafdulu wax ka dheeraad noqonaya can ma'uunatihi qarashkiisa wa ma'uunati man iyo mid qarashkii tajibu calayhi ay waajib ku ayd ma'uunatuhu qarashkiisu laylata alciidi habeenka ciidaya wa yowma maalintiisa canhu xaggiisa ayuu ka bixin iyo wa can man cidda talzamuhu ay ku waajibi ma'uunatuhu qarashkiisu ee min almuslimiina muslimiin ah waxau leeyahay sheekhu zakaatu lbadan waa zakadii jidhka zakaatu lfitrna waa la yidhaahdaa rasuulka sala allahu alay slm ayaana faral yeelay waana mid waajiba oo farada waana saac saacuna waa afar sacab oo qof muctadila haddii la garaameeyana iminka oo giraamkaa lagu yaqaanaay waxaa la yidhi waa laba kiilo iyo afartan giraam kiloweyn waa arbaciina giraama macnaa afartan giraam rubcuna wuu ka yar yahay rubcan inagu rubcaynu idhaahnana wuu ka yari laba kiilo iyo afartan giraam markaa laba kiilo iyo rubuc hadduu qofku bixiyo waa kifaaya dadkeennu way wafeeyaanoo laba kiilo iyo bar bay bixiyaan waa wax wanaagsan oo ma xuma laakiin qofka ay dadkii ku badan yihiin ama yacni aan wax badan haynin isagu laba kiilo iyo afartanka giraam buu bixinaya afartan giraam waa wax aada u kooban waa saaca min qaalibi quuti lbaled beledka quudkaa lagu quuto waxyaalaha u qaalibsanaya inta badan la quuto weeye marka waxaa qaalibka ah ee dadka badihooda ay iska cunaan iminka innaga bariiskaasaa ka mido timirtaa ka mido ceelaas halkaa haddii haruur lagu cunaa aad ku bixin haddii arbakhi lagu cuna taasaad ku bixin haddii digir lagu wixii lagu cunaya qaalibka una wey haddaba yay ku waajibtaa waxay ku waajibtaa qofkii muslimka ahaa gaal kuma waajibta min almuslimiin nebigu sala allahu alay wasalam markuu tilmaamayey asxaabta ay tilmaamayen faradala zakaata alfitri saacan yacni heeda ama timira ama aqita kii horta ahaa cala alcabdi iyo kii horta ayo markaa dhammaantood ee min almuslimiin baa nebigu ku qayday muslimiinta ah gaal markaa kumay waajibin oo islaam mooye hadda sakaatulfitri bixi odhan mayno waana inuu soo gaadhaa buu ina yidhi laba qaybood laba shay waa inuu soo gaadhaa rabadaanna waa inuu wax ka soo gaadhaa shuwaalna waa inuu wax ka soo gaadhaa taa macnaheedu waxa weeye rabadaan waa inuu wax ka soo gaadhaa haddii intii qorraxdu dhacday kadib uu dhasho waxba laguma laha limaada dee rabadaan baanu soo gaadhin ile qorraxdhacan ay ku kala wareegeen oo qorraxdhacani shuwaal buu noqday qorraxdhaca wixii ka horreeyana waa rabadaan marka ilmihii dhashay qorraxdhaca kadib laguma laha waa inuu shawaalna wax ka soo gaadhaba nidho cadceedoon dhicin kii dhintay isagana waxba laguma laha waayo shawaal baanu isna soo gaadhin ee waa inuu labadaba soo wada gaadhaa waa inuu helayaa buu ina yidhi wax ka dheeraada ma'uunadiisa isaga qarashkiisa iyo ciddii ay ma'uunadiisu korkiisa ahayd gabadhiisii carruurtiisii ciddii uu nafaqaynayey qarashkoodiina wax ka dheer waa inuu hayaa habeenka ciidda iyo maalinteeda habeenka iyo maalinta ciidda adiga masaariifdaadii iyo masaariiftii ciddii aad masruufaysay wax ka dheeraada waa inaad haysataa haddii aad intii un haysato waxba kugu waajibi maayo markaa yuu ka bixinayaa markaa canhu wacaman talzamhu ma'unatu waxaad ka bixin naftaadii waxaad ka bixin ciddii mu'aanadiisii qarashkiisu ay ku saarnaydeen muslimiinta ah islaantaadu hadday kiristantay waxba ka bixin maysid iyadoo qarashkeedii ku saaran yahay ee waa ciddii muslimiina qarashiisu saaraa dee carruurtaadii xaaskaagii iyo wixii la midka ahaa zakaatu lbadani tusama zakaatu lfitrina wale saacun waa saac min haalibi quuti lbeled beledka quudkiisa waxyaala ugu qaalibsan la quutaa yajibu cala almuslimiin bay ku waajibiye almudriki ee soo gaadhay juzcan min ramadaana qayb ramadaan ka mid wa juzcan min shawaala alwaajidi ee eraya maa yafdulu wax ka dheerada can ma'uunatii qarashkiisa iyo wa ma'uunati man mid qarashkii wax ka dheerada waynu helayo tajibu calayhi ay korkiisa tahay ma'uunatuhu qarashkiisu laylata alciidi wa yowmuhu habeenka ciidda iyo maalintiisa wacaman cidna waa inay canhu xaggiisa ayuu ka bixin iyo wacaman cidda talzamuhu ma'uunatuhu qarashkiisu ay ku waajibaysee min almuslimiina ah masrafu zakawaati zakooyinka ciddii loo iilayey ee la siinayey ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa masrafu zakaa zakawaati sakooyinka halka loo iilayaa alasnaafu hamaaniya waa sinfiyaalka sideedda ah almadkuuratu ee lagu sheegay fii qowlihi tacaalaa ilaahay hadalkiisa iyo odhaahdiisa inama asadaqaatu sakooyinku lilfuqaraa'i bay u sugnaayeen dadka fuqarada walmasaakiini iyo dadka masaakiinta waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynaya waalmu'allafati quluubuhum kuwa qalbiyaalkooda la soo dhoweyn wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi qoraa fakintooda waalkhaarimiina kuwii qaamaysnaa wa fii sabiili illaahi iyo ilaahay jidhkiisa wabni sabiili iyo kii socotada ahaa waxau leeyahy sheekhu sakawaadka meesha loo iilaa ee masrafkeeda iyo loo iilaya la siinaya waa sinfiyaalka sideedda markaa sakawaadkii wuu inoo raaciyo sakaatulmaalki iyo sakaatulbadankiiba sakaatulmaalka waa la ysla raacsanya laakiin sakaatulbadanka culimada qaar baa qaba in dadka masaakiinta baahanun la siinayo waayo dee ayada waxa kii nebigu sala allahu alay slam yidhi xikmadeeda iyo ujeeddada markuu sheegayey tuurata nisaa'in iyo طucmata lilmasaakiin ama ugnuuhum can اطawaafi fi hada اlyowm waa inay tuhuro u noqoto qofkii soomanaa waa inay kii miskiinkaana طucmo iyo quud u noqoto maalintaas ka joojiya oo kaga kaafiya buuhi maalintaa su-aasha markaa idu wax dayn lagu bixiyo maaha wax markaa taageero kale ama waa un wax maalintaasuun ku eg oo dadkaa baahnay warwareegi lahaa un la siinayo markaa ida masrafkeedu waa almasaakiin walfuqaraa bay yidhaha culimo fara badan amaa xoolaha iyaga waa sideedan ilaahay markaa wuxuu leeyahay sakooyinkii waxay u sugnaadeen lilfuqaraa shaaficiye siday qabto faqiir waxay yidhahdeen waa ka aan wax liyaaniyo wuxuu hayaa aanay jirin ama wuxuu hayaa meelay kaga dhacaysa aanay jirin faqiir baa la yidhahdaa miskiin miskiin waxay yidhahdeen waa mid wax haya laakiin wuxuu hayaanay ku wada fillayn iminka ninka tiro adhya leh ama maanta laba tiraba leh waxaa laga yaabaya toban carruuro leh inaanu uga heli karin maanta gedbadda beriiska inaanu uga heli karin baa laga yaaba waanan arkay ficlan mid yidhi laba tiraan haystaayo neef aan ka soo kaxaystay waan waayay buui maanta abaaraa iyo imtixaanka jiraan miskiin baa la odhanaya marka wax wuu hayaa isagii laftiisa kadib wuu sii bixinaya oo laba neefoo adhiu bixinaya laakiin wixiisi kuma fillaa mar haddaan wixiisi ku fillayn waa la siinaya markaa waa miskiin buu noqonaya markaa madhabka shaafici faqiirka iyo miskiinka waxay leeyihin iyuu faqiir kaa daran miskiinka waxoogay bay iska haystaa ama safiinatu fakaanat limasaakina yacmaluuna fi lbaxr iyagoo doon laba haddana ilahay ku tawaa masaakiin inay ahaayeen waalcaamiliina calayha iyo kuwii ka shaqaynayey oo waa ciddaa iyadu marka ay dowladi bixinaysaa unbuu yimaadaa ciddii loo dirayo soo urinaysay qoraynaysay habeynaysay ilaalinaysay raacaysay wey markase qof waliba iska bixinaya caamil ma jiro waalmu'allafati quluubuhum kuwaa qalbiyaalkooda la soo dhowaynayo ee niyaddooda islaamka daciif ku tahay ama helkiisa ama yacnii tolkii dad markaa la mida kuleh ee la doonaya marka la xooleeyo inay kuwii kalena ku daydaan wa fi riqaab fii faki riqaabi weyne addoommadii la yidhi intaasoo xoolaha haddaa keentaan xor baa tihiin mukaatabiintuna waa kuwa riqaabku addoommadana waa la siinaya waalkhaarimiina kuwii qaamaysna isagana waa la siin waxay dhaheen waa ninkee fitno yacni dad muslimiina dhexdoo taagan u daymoobee ku kala markaa joojiyey waa la siin markaa kii maslaxa ama uday kii nafdiisa markaas iyo carruurtiisa markaa u daymoobay kii macsiya u daymoobay markaa isaga la siin maayo bay yidhahdeen hadduu qaadiyo sigaar markaa uu ka dhargay oo dabeetana dayntu ayaabaa kaga timi hantiin la siin maayo jaadlayaashu ha siiyaan wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waxaa looga jeedaa khusaaddii dadkii duulimaadka ku jira ee mutadawiciinta ahaa ee jihaadkii markaa ku jira iyagana waa la siina khniiba ahaadaane wa ibnu sabiilina waa socotadii oo musaafirku ama ibnu sabiilku kan safarka bilaabaya anan ka bilaabaya munshi baa la yidhahdaa midna mujtaas baa la ydhaha mid ay masaahidii anan kaga goodayna waa la siinaya mid halkan imika ka unka iyana waa la siinaya shaaficiye waxay qabaan sideedda ciddii laga helayo waa in la siiyaa welibana sinfi walbana saddex looga yeedhaa sucuubo aad u daran baa ku jirta yacnii ninkays tidhaahda sidaa ku bixi neefka argixasee uga baxdaba u adagtay oo masalan ayagu waxay qabaan horta masalan markaad keligaa bixinaysa caamil la heli maayo waxaa lahay mu'allafat lquluubna inaanad helin wafi riqaabi inaad helin masalan waxaad heli karta faqiir baa ka mida miskiin baa ka mida khaarin baa ka mida ibnu sabiil baa ka mida qofkii intuu heli karto afartaa waa inaad mid walba saddex uga yeedhaa deetana aad neefkii wada siisaa macnaha ayuu saasay qabaan oo waxay leeyihin intaa mawjuudiintaa heer la helo waa in dhammaantood loo wada yeedhaa ilaahay fuqaraa iyo masaakiin iyo camilo jamac buu ka wada camilo jamacna saddexba ugu yeer mid walba waa inaad markaa uga yeedhaa aada saddex uga yeedhaa yacnii haddii saa lagu socdo yacni waxa weeyaan saad u bixin kartaa way adag marka culimmada kale ay qabaan in wixiiba aad qof wada siin karta hal miskiin ama hal faqiir ama hal khaarin malaayibtaa kaleana kaga saaran marka halkaa la eego masrifu zakawaati zakooyinka meelaha loo yidhaya alasnaafu amaaniya waa sinfiyaalka sideedda almadkuurati lagu sheegay fii qowlihi tacaala ilahay hadalkiisa inama asadaqaatu lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen dadka fuqarada waalmasaakiini iyo masaakiinta waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqayn waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwa qalbiyaalkooda lasoo dumi wafi riqaabi wafii faki riqaabi qoraha fakintoodaiyo addoommada xorayntooda waalqaarimiina kuwii qaamaysaa wa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kuwii ku jiray qusaada ahaa wabni sabiili iyo kii socotada ahaa ama bilaabayeyba iminka socota asawm halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa rugnigii saddexaad oo wuxuu inooga soo hadlay salaaddii iyo wixii ku xidhnaa zakadiina wuu inooga soo hadlay halkana rugnigii saddexaad oo soomka ah ayuu inooga gelayaa asawmu luqatan soomku xagga luqada alimsaaku waa imsaagii afhaysi baa la yidhaahdaa wa sharcana imsaakun cani ilmuftiraati waa waxyaalihii afurinayey oo qofku afkiisa ka haysta calaa wajhin makhsuus si gaar ah imsaak baa la yidhaahdaa qul innii nadartu liraxmaani sawman bimacnaa aamus iyo afhaysi ayaan ku nadray sharci ahaanna waxa weeye waxyaalaha wax afuriya oo qofku afkiisa ka haysuu ka gaabsado calaa wajhin makhsuusin wej gaarahoo bimacnaa dee cadceed waaga dilaaciisa ilaa iyo cadceeddhaxa inta u dhaxaysa waa inuu niyo uu niyeysan yahay soom waa inuu afkiisa u haystaa oo wejiga makhsuuskii waa caynkaa waxaanu ku sugnaaday dee qur'aanka iyo sunnaha ilaahay baa yihi ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilahay baa idhi ku aliya nebi rumeeyo waxaa laydinku waajibiyey soom sidii loogu waajibiyey kuwa idinka idinka horreeyey si a u cabsataan marka innagana waa laynagu waajib ummadii horena waa lagu waajibay inkastoo inaan xagga wujuubka mooyaane as kayfiyada iyo qaabka aynaan iska midka ahayn laakiin iyagana waa lagu waajibay innagana waa laynagu waajibay waxaa laynagu waajibina si aynu cabsida ilaahay aynu u helno oo yacni kibirkii nafda iyo duqyaankeedii buu markaa uu jebinayaa soomkii isla markaa ilaahay xaggiisa ayuu qofkii u celinayaa asawmu luqatan alimsaaku waa afaysasho wa sharcanna imsaakun cala almuftiraat waa buu ka haysa qofku waxyaalii afurinaya calaa wajhin makhsuus wej gaara shuruudda wujuubi sawmi soomka waajibitaankiisa shuruuddiisu ayuu inooga hadlaya halkan shuruudda wujuubi sawmi khamsatun waa shan alislaamu islaamnimo ayaa la shardiya watakliifu takliif baa la shardiya walidaaqatu karid baa la shardiyaa wasixatu fayoobi baa la shardiyaa waliqaama nagaadi baa la shardiyaa waxau leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa soomka waajibitaankiisa shan islaam baa la shardiyaa sida cibaadooyinko kale o dhan loogu shardinayay haddaa gaal soom la odhan maayo laakiin islaam baa la leeyahay shardiga labaadna waa takliif waa atakliifta murakab min shayin baa la yidhahdaayo albuluuq waalcaqlu wey waa qaangaar iyo caqli semi kuma waajibto waxaana toddoba jir loo farayaa dee si uu markaa ugu sii tababarto una sii qabsado asxaabtuna waxay soomin jireen yacni carruur yaryar carruurta markay gaajooto wax yar ay ku ciyaarto loo dhiibaysa ciyaartii ku ilaaweysa gaajadii maxaad u malaya waa dad yaryar innaguna qaar waaweyn ba inaan soominaynin kii waallaana isaga waxba kuma waajibin ama kii dee dhaafayba markaa isagu ee asaasaqay itaaqa ayaa shardiga iyo karid waa inuu karayaa xisan wa sharcan xis ahaan waa inuu karayaa sharci ahaanna waa inuu karayaa markaa xis ahaan kaanu karaynine ama weynaaday ama xanuun laga bogsanaya aan qabin kuma waajibin sharcankii aan ku erayna gabadha xaydka ama nifaaska lahayd iطaaqa sharcan baa jirin karid sharci baan jirin kadhid karid xisiyaanadaba jirteen sixa ayaa shardiya qofkii xanuunsanayey isagana ku waajibi maayo markaa haddii xanuunkiisu bogsaadin leeyana hadhow buu soo qadlaynayaa haddii aanu bogsaadin lahaynna fidyun buu iska bixinaya iqaama iyo nagaadibaa la shardiyaa kii musaafirka ahaa ee socotada ahaa ee safarka markaa ay ku jiray kaana kuma waajibayo haddii uu safrana oo isagoo safara uu soomana de waa u furantay welibana safarradan maanta ila safarradii hore waa la lugan jire ama diyaarad raacayo ama gaadha raacayo qofku inuu iska soomaabaa roon waayo bara'atu dimaana taasaa u deg deg badan taasaana una sahlan hadhow dadkiis weydaaran kari maysaan way ku adkaanaysaa hadhowta adigo suxuurtaadana iskaga lif iskaga cuna afurkaagana iska kalifta ayaa kaaga wanaagsan intaad iska dayn midda labaad soom waxa kugu dhacayo uun kale oo bilaasharuba kugu dhacayo meelaad wax ka cuntaba inaad weydo ayaa laga yaaba meel walba waa xidhantay markaa inaad iska sontaba run alislaamu ka horaya islaamnimo weeye watakliifu buluuq iyo caqli weeye walidaaqatu kalid wasixatu fayoobi waliqaama iyo nagaadi ayaa la shardiyaa arkaanu sawm sawmka arkaantiisa arkaanu sawmi alaaatu waa saddex anniya midi waa niyu wa tarku lmuftiraat waxyeelay afuriya laga tago wasaa'imu iyo kii soomanaa wuxuu leeyahay sheekhu arkaanta soomku waa saddex farad iyo sunno midku doono ahaado ka waraya waa inuu niyeeyaa weliba niyadana la barya innama alacmaalu binniyaat niyaku waxay ku ansaxaan acmaashu waxay ku ansaxdaa niyu waana man lam yubayinti siyaama falaa siyaama le qof aan soomka barinin waaga ka horaysa sooma ma jiro haddaad ku seexato habeenkii aad barito soonti walow yaanad suxuurtiiba ukicina soomkaagii baa kuu jira lanna waad niyeysatay suxuurta aad u kici weyda markaa kaa jibin mayso wa tarku lmuftiraat waxaa kaloo shardiya waxyaalihii muftiraadka ahaa ee afrin inaad ka tagto haddii aad wixiina iska daldalato tidhaahdana waan soomanahay dee soomkuuma jiro wa saa'imu waxaa kaloo la shardiya kii saa'imka ahaa ayaa rugni ah markaa halkan saa'imka rugni bay soomka uga dhigaan laakiin musalliga ka tukanaya rugni salaadda ugama dhigaan oo waxay yidhaahdeen soomku isaga kayfiyo lagu fahmi karo qof la'aan uma sugnaanin sidaa daraaddeed baa saa'imka rugni looga dhigay oo masalan soomka inaan fahannoon khiyaalkeenna soo gelinnaa waxay ku xidhan tahay inaan saa'im helo laakiin salaaddaa khilaafsan ma yidhahdeen oo waxaa suurtagala inaad tacaqusho amaba aad maskaxdaada geliso oo xarakaad iyo aqwaal iyo weeyaanoo gaar bay kugu bixi karaan kuwaasi gaar bay kugu bixi karaan laakiin soomkii qofkanun weeye iska daayey uun xilligaa laga bilaabay ilaa xilligaa laga bilaa cuntayd iska daayey weeye soomkii waa iska un falsafa markaa waxay ku salaysan tahay waxay yidhahdaan jawhar iyo carad bay yidhahdaan ashaaday laba u kala qaadano waxay yidhahdaan jawhar iyo carad waana carad waa wixii aan daat ahaantiisa isu taagin ee jawhar ku quma masalan dhaqdhaqaaqa xasiloonida dherarka ballaarhka madowga caddaanku gaar isuma taagaan nafahaantii isuma taagan jawharkuna waa ka nafahaantiisa u taagan wixii nafahaantiisa isu taagana jawhar baa la yidhahda wixii cid kalen ku raranna carad baa la yidhaahdaa markaa marka xaggaa laga eego soomkiiyo salaaddii nafahaantooda isuma taagayaan oo dee rukuuc iyo sujuud keliya lama arki karo rukuuc iyo sujuud aan qof aan rukuucinoo sujuudin lama arki karayo laakiin haddana ayagu way soo yar kala dhowaysteenoo waxay dhahdeen soomkiina soom aanad qof ku suuraysan ma soo saari kartid laakiin salaaddii iyadoonad qof suuraysanin rukuuc iyo sujuud iyo waxbaad suuraysan kartaa bay yidhahdeen sidaa daraaddeed bay kana rugni uga dhigeen kuwa kale meelaha kalena aanay uga dhigin arkaanu soomi alaaatu waa saddex anniya wa tarku lmuftiraat waxayla muftiraadkaha inuu ka tago wasaa'imu kii soomanaa ayaa rugniya shuruudu sixati soom soomkaa sixitaankiisa shuruuddiisuna ayuu inooga hadlayaa shuruudu sixati sawmi arbaca waa afar alislaamu ka horaya waa islaamnimo waalcaqlu iyo caqli wanaqaa can alxayd wanifaas min alxayd wanifaas xayd iyo nifaas waa inay gabadhii ka daahirtay waalcilmu iyo ogaansho bikownulwaqti qaabilan lisawmi soomku inuu wakhtigu inuu yahay mid soomka aqbalaya waxau leeyahay sheekha taasi shuruuddii waajibitaanka ayd hore tanna waa shuruuddii ansixitaanka shuruudda ansixitaanka soomka waa afar islaannimo gaal kama ansaxayso caqli ayaa la shardiyaa majnuun kama ansaxayso sabigii khayrmumaysigaa ka ansixi mayso qofkii gaboobay ka ansixi maayo naqaa can alxayd wanifaas ruuxii dumar ahayd waa inay xaydkiiyo nifaaskiga daahirtay hadday labadii leedayna soom ka ansixi maayo waxaa kaloo shardiya waktigu inuu yahay qaabilan lisowm soomka mid aqbali inuu yahay oo aanu waa inaad og tahay maalintani inaanay ahayn maalmihii xaaraanta ahaa ee waa inaad og tahay maalin soom aqbalaysa inay tahay oo ayaamaha soomkooda xaaraantii waa labada ciidood ayaamu tashriiqa iyo maalinta yoomashakiga ee aan caado horena waafaqin shantaa maalmood labadaa ciidood iyo maalintaa yoomashakiga waa inaanay ahayn iyo saddexdaa ayaamu tashriiq lixdaa waa inaanay midna ahayn oo waa inaad og tahay laakiin adigoon ogeyn waan iska soomayaa uun ma ansaxayso shuruudu sixati sowmi arbacatu waa afar alislaamu ka horreeya waa islaannimo waalcaqlu caqli ayaa la shardiyaa iminka inoogumuu soo darin buluuqii wujuubka inoogu soo daray buluuqa isagaa shardi uma ansixitaankiisa waayo isagoon qaangaadhayn baa toddoba jiriya mar hadduu mumayisba gaadho wuu ka ansaxaya waajib un baanu ku ahayn maayo wuu ka ansaxayaa laakiin dad kalina shee gaal kama ansaxayo caqliba inay majnuun kama ansaxayo waniqaam min alxayd wanifaas gabadhii xayd gale ama nifaaska lahayd kama ansaxayo waalcilmu bikownulwaqti qaabilan lisowm waa inuu og yahay wakhtigu inuu yahay soomka mid qaabili oo bimacnaa la soomi karayana waa inuu yahay ka inoogu joogo wallahu aclam